bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo ee idaacadda dalsan qodobada duurnimadan wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah
walaha wadata shay qaran oo dhagaysan doona tabashooyinka ay qabaan midowga musharaxiinta
dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo ka socda degmada gurceel ee gobolka galgaduud
al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda mid ka mid ah ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya
guddiga hubinta dhaqangelinta go-aamadii shirka nabadeed ee beelaha diriirtu ay ku dhex martay deegaanka saaxmeygaag oo sheegay in ciidamada la kala qaaday
maamulka degmada dhuuble oo bilaabay dibudhiska wadooyinka soo gala magaaladaasi
taliska booliiska degmada holwadaag oo digniin adag u diray dadka iskale guryaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya
akhbaaraadka dibaddana roobab xoogan oo sababay dhimasho dhaaw dhimasho fara badan oo ka daaya dalkaasi baraaziil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha koowaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka u diyaargarooba dhagaysigii warkeenii oo dhammaystiran oo duhurnimadan uu soo saaray waryaheena maxamed shiine
anu ku bilownay golaha wadatashi qaran ayaa maanta waxay dhagaystan doonaan cabasho ay qabaan golaha midooda musharaxiinta soomaaliyeed kulan guddiga kulan golaha wadatashiga uga socda magaalada muqdisho oona shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo maalmahanba ka socday magaalada muqdisho ayaa lagu wadaa in golaha midooda musharaxiinta kulankaasi ay ka qaybgalaan kadib markii golaha wadatashi qaran ay u yeereen midooda musharaxiinta sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka golaha shacabka iyo weliba arrimo ay ka mid yihiin tabashooyinka midooda musharaxiinta ay ka qabaan madmadowga ay sheegeen inuu ku jiro doorashada golaha shacabka ee federaalka madaxda golaha wadatashi qaran ayaa midooda sidoo kale ka dhagaysan doona talooyin ku aadan doorashada dalka waxaana kulanka ka socda tandhada fasiyoona ka qaybgelaya inta badan xubnaha midooda ay ku jiraan madaxdii hore ee dalka saacadaha soo socda ayaa la filaya in lasoo gabagooyay shirka wadatashiga oo maalintii lixaad galay iyadoo shirka diiradda lagu saaray sixidda waxyaabihii ka qaldamay doorashada iyo weliba jaangoynta xilliga lasoo gabagabayn doono doorashada golaha shacabka wararo kalsanaan karo oo helaysa dalsan ayaa sheegayn madaxda golaha golahu ay saafgarad ka gaareen arrinta la xidhiirta qodobada shirka intooda badan ay si weyn uga hadleen arrinta amniga oo dalka la sheegay in laysku raacay in lagu wareejiyo ciidamada midooda afrika ee amisom
dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka socda magaalada gurceel ee gobolka galgaduud warkan waxaa eegaya waryaheena xuseen washington
wararkii aan keenayno magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxay ku warramayaan halkaas uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka maamulka puntla waa ciidanka maamulka galmudug iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor dagaalkan oo bilowday daqiiqado ka hor ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka dambeeyey kagadaal markii ciidamo ka tirsanna booliska galmudug ay xireen askar ka tirsan ciidanka gorgor ee dowladda kuwaasoo lagu eedeeyey in xilliyada habeenkii ah wakhti dambe ay dhex joogaan gudaha magaalada gurceel taliyaha ciidanka booliska gurceel cusmaan caliwudey ayaa waxaa la sheegay inuu amar ku bixiyey in la xidho askarta ka tirsan ciidanka gorgor ee xiliyada habeenkii ah wakhti dambe ku dhex gaara gudaha magaalada oo uu sheegay in ciidamada aan booliska ahayn keliya ay dhex joogi karaan magaalada wuxuuna tilmaamay in amarkaas uu bixiyey kadib ciidamada ay tallaabo ay u qaadeen in ay xidhaan ciidanka waa ciidanka gorgor kuwa booliska maamulka galmudug intaa kadib ayaa waxaa la sheegay in xariga loo geystay ciidamada uu ka dhashay dagaalkan haatan ka socda magaalada dhuusamareed ee caasim waa magaalada gurceel ee gobolka galgaduud dad la hadlay idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho ayaa u sheegay in dagaalka u dhexeeya ciidamada laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona la maqlayo dhawaqa rasaasta xogan isla markaana uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray dad shacab ah inta la xaqiijiyay laba qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday dagaalkaas ka socda bartamaha magaalada gurceel halka tiro kalena ay dhaawacyo soo gaareen waxaana la sheegay in dadka dhaawacmay la geeyay xarumo caafimaad si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo wararka ayaa sidoo kale waxay intaa ku darayaan in dagaalka haatan socda uu sidoo kale khasaaro kasoo gaaray labada dhinac ee dagaalamaysa inkastoo aan si rasmi ah tiradaas loo xaqiijin maadaama dagaalku weli socdo labada dhinacna ay ku kala jiraan ayay wararka sidoo kale la sheegaya ayaa sheegaya in maamulka galmudug gaar ahaan ciidanka booliska maamulkaasi waa ciidamada booliska ee ku sugan gurceel ay wadaan waa saraakiil ka tirsan ciidanka booliska gurceel ay wadaan dadaalo lagu joojinayo dagaalkaas inkastoo weli dagaalku haatan uu socdo mid inkastoo dagaalka uu yahay mid haatan uu socdo weli ma jiro waxwara oo ka soo baxay maamulka galmudug ay ugu hadlayaan dagaalkaas haatan ka socda magaalada dhuusamar waa magaalada gurceel ee gobolka gaduud ee bartamaha soomaaliya iyadoona dadka deegaanka ay muujinayaan cabsi xoogan
n waad mahadsan tahay guddiga hubinka dhaqangalka go-aanka shirkii nabadeed tabeelaha ku dhex maray deegaanka saxbaygaag ee gobolka sool ayaa sheegay in ciidanka lakala qaaday guddigan ayaa tegay goobihii labada maleeshiyood ee walaalaha garoorta ku dhex martay waxaana guddigan hogaaminaya gudoomiyaha guddigaasi sheekh maxamed ayaa sheegay in iyagu ay tageen birta dheer islamarkaana ciidankii halkaa la geeyey isagoona sheegay inay tageen degaanka saxm deegaanka saxmigaaga oo ciidamada kale ee labada beelood ee walaalaha ay ku sugnaayeen waxaana uu sheegay in heshiiskii la gaaray oo dhaqangelkiisu isagu guddoomiyaha u yahay islamarkaana ay ka socdaan qaybo ka mid ah labadii dhinac sidii loo hubin lahaa in ciidankii la kala qaad islamarkaana la meel mariyo go-aankii ka soo baxay shirkii nabadeynta labada beelood ee walaalaha deegaankaasi dagaalku ku dhex maray waa kan guddoomiyaha guddiga hubinta dhaqangalka go-aankii shirkii beelaha labada walaale ee ku dhex maray deegaanka saxmigaag oo isagoo saxaafadda la hadlayay
ah guddigii hubinta oo loo qabtay oo loo magacaabay inay hubiyaan labadii meelood oo labada ciidan ay kala geynayeen labada beelood oo walaalaha ah iyo dhibaatadii ka taagnayd saaxameygaag iyo sangajibiye labadii meelood oo ciidanka la kala geeyey oo lagu in la geeyo lagu ballansanaa annagoo hubinayna oo shaqada aan usoo baxnay maanta taas ay ahayd hadda waxaanu joognaa tuulada birti dheer ilaa iyo maanta labaiyo tobankii wixii ka dambeeyana waa joognay waxaan rabnaa dhinacii xagga iyo saaxmigaag inaan u dhaqaaqno waxaanu la joognaa ciidankii dhinaca kan xagga birta dheer ka sii jeeday ciidankaas waxaanu ka markhaanti kacaynaa birta dheer tuuladii la odhan jiray in la keenay waa kuwa taaywarradeedii idiin muuqda guryihii qaar xaggay naga jiraan qaarkii kale xaggay idinka muuqanayaan ciidankaa waxaa lagu soo ururiyey birta dheer oo tuulada ah wax xagga ka jiraa inaysan jirin waa hubinnay ilaahay fadligiis arrintaas mahadcelinteeda waxaa iskale ilaahay ka sokow isimadii iyo odayaashii oo aan u kala harin iyo raggii weliba dee ciidanka iyagu ka agdhowaa oo nabadda ka shaqaynayay
al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka mid ka mid ah hergadii soo xulay baarlamaanka soomaaliya warkan waxaa eegaya waryaheena cali aadan
mid ka mid ah ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa habeennimadii xalay ahayd lagu dilay gudaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxaana ka soo baxaya faahfaahino dheeraad ah ergeygan ninka ergeyga ahaa ee la dilay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay ismaaciil maxamed aadan waxaana toogtay rag ku hubeysnaa bastoolado xilli uu ku sugnaa xaafad ka tirsan degmada warta nabadda iyadoo goobta ay ka baxsadeen dadkii markaasi ka dambeeyey falkaasi al-shabaab ayaa warar ay ku soo qoreen barahooda internetka ayay ku sheegeen mas-uuliyadda dilka loo geystay ismaaciil maxamed oo ka mid ahaa ergooyinka soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya al-shabaab ayaa horay gudaha magaalada muqdisho ugu dilay ergooyin soo xulay baarlamaanka dowladda waxaana dilkaasi xalay ka dhacay degmada warta nabadda oo ka mid noqonaya dilal qorsheysan oo horey uga dhacay caasimadda muqdisho
maamulka degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa bilaabay dibudhiska wadooyinka soo gala magaaladaasi maamulka ayaa sheegay in dibudhiskan ay bilaabeen kadib markii lacag gaaraysa boqoliyo konton kun oo doolarka maraykanka ay iska soo arooriyeen dadka degmada dhoobley dib loogu bilaabi doono dibudhiska wadada dheer ee ka imaata deegaanka dhinaca ay xadka islamarkaana soo gasha magaalada kana baxda magaalada waxa uu sheegay gudoomiyaha degmada in iyagu dibudhiskan ay bilaabeen kadib markii dadka deegaanka ee cabasho ay ka muujiyeen xiliyada roobabka biyo fariisiinka ay sameeyaan islamarkaana qaabo ka mid ah dadka ganacsigood hakad uu ku yimaado kadib markii roobabka ay ka da-aan degmadaasi waa kan gudoomiyaha degmada dhoobley oo arrimahaasi oo dhan ka hadlaya
barnaamijka waxaa weye barnaamij horumarineed run ahaantii waxaan isleeyahay wadada magaalada dhoobley sida aad la socotaan sanadadii hadda ee, aan aanu soo dhaafnay ee, waxaanu samaynay islaqaan xagga ee, inaan wadada wax ka qabanno waxaa jirta lacag ee, bulshada ay magaalada dhoobi ama degmada dhubley iska ururisay ee, lacagtaas oo gaaraysa boqol iyo lixdan kun oo dollar runtii waxaa iska yahay programku oo ah inaan magaalada ka dhigno ee, laami marka waktigii ayaa nagu dheeraaday mar hadduu waktigii dheeraaday waxaanu go-aan ku gaarnay inaanan sugin hawsha iyada eh, lacagtaasna aanan ku xadgudbin Eh, annagu aan mar labaad isalqaano maamulka degmada doobley wuxuu go-aan ku gaaray wadada gebi ahaanteeda laga soo galo halka magaalada laga soo gelayo ilaa halka looga baxayo in aan ma- aan ka shaqayno si aan dhulka aan uga dhigno dhul isla eg oo halka godka ahna aan godkeeda buuxino halka taaga ahna aan gowno saaka waxaanu diyaarinay cagafyada magaalada iyo gaadiidka isla hugayaashii ah Eh, insha allah barnaamijkaas si fiican buu ku bilowday waad arkaysaan eh, shaqadu si wanaagsan bay u socotaa ama shan maalmood nagu qaadato ama toban maalmood nagu qaadato programka isaga ah aan go-aan ku gaarnay inaan haddii ilaah raalli ka noqdo aan hawshaa iyada eh,
kaasi ah oo ka hadlayay lacag ay dadka deegaanka iska soo ururiyeen oo dib loogu dhisi doono wadooyinka soo gala islamarkaana ka baxa degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose oo ay dadku deegaanka ay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan cillada roobabka ay ka da-aan degmadaasi
taliska booliiska degmada howlwadaag ayaa digniin u diray dadka ku nool halkaasi sida warkan uu ku eegayo waryaheena cabdi waa saleebaan alcadaala
ciidanka booliiska dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa saldhiga degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa howlgalo waxa ay ka sameeyeen xaafada tookiyo ee degmadaasi kadib markii ciidamadu ay xog ka heleen dadka deegaanka ciidanka booliiska ee ka howlka- ee howlgalka waday ayaa gacanta ku dhigay guri ku yaala xaafadda tookiyo oo lagu dhex beeray dhirta xashiishka nooca ugu khatarsan ee murjawaanaha buustooyin lagu farsameeyey calaqa iyo dadkii ku howlanaa falkaasi taliyaha saldhigga booliiska degmada howlwadaag najiib cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada booliiska oo qaaday howlgal qorsheysan ay gacanta ku soo dhigeen beer lagu dalaalay dhirta xashiishka iyo dadkii ku howlanaa ciidamada ayaa gacan ama gacan ka helay bulshada deegaanka waxayna taasi suurtagelisay in gacanta aan ku soo dhigno waxyaabaha maanka duuriya iyo dhirta xashiishka oo lagu beeray mid ka mid ah dhismayaasha xaafadda tookiyo iyo ca- caagado lagu gaa- ama caagado lagu geer- een, lagu gargarinayay maantooriyaha calaqa ayuu yidhi taliye najiib carab taliyaha ayaa u mahadceliyey dadweynaha ku nool degmada howlwadaag oo uu sheegay inay ciidanka booliiska la soo wadaageen xogta guriga waxa uuna sheegay in tallaabo laga qaadi doono dadkii loo qabtay waxyaabaha maanka dooriya waxa uu sidoo kale taliyuhu dignin u diray cid kasta oo gurigeeda lagu soo qabto waxyaabaha maanka dooriya in in guriga lagala wareegi doono waa kan taliyaha degmada howlwadaag oo dignintaasi ka warmaya degmada howdaag oo meel saanoo kale ugu furan tahay qof walba ha ogaado qofkii meel saan ugu furan tahay anaga ku- aan ka qabo aan qabso aan meesha saanoo kale aan tagno aan ku aragno waxaanoo kale gurigaas waxaa la wareegaya ciidanka booliiska saldhigga howdaag fariintaas qof walba waa inuu ogaadaa qof anagaan ka yeelin ma jirto in dadku waxaan lagu dhibaateeyo waxaan baktiga calaqan iyo iyo xashiishkan iyo in meelahaasaan lagu habeeyo oo dadkii shacabkan lagu dhibaateeyo qof aan ka dhegaysanayno oo ilaah warta ma jiro waxaan u joogno aan u dhafrayno aan u dhafaadayno wax kale maaha waa dadka shacabka oo degan ee, degmada hoogaag qof walba waxaanoo kale haddaa aragtid ajiraa kaeli soo sheeg adiga annagaa ka jawaabayno annaga
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana roobabka da-ay koonfurta bari dalka brazil ayaa sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawaca kadib markii derbigu kusoo dumay doomo mareeya haro biyood oo ku taala goobta lagu magacaabo lago di fornos halkaasoo ku dhow caasimo magaalada lagu magacaabo capitolia maamulka magaalada silaago ayaa xaqiijiyey in dadkii ka dha- daadadkii ka dhashay roobabka ka da-ay koonfur bari brazil ay kusoo rogmeen guryo ku yaala xaafado isku rarna islamarkaana goobta derbigu usoo dumay doomo maray ay harbiyoodkaasi ahayd ay qabsadeen dabba afar doomood oo derbigu kusoo dumay ayaa laba ka mid ah ay degeen iyadoo dadka ku dhinteen ay gaarayeen toddoba qofood kuwaasoo saddex ka mida muyidkooda laga helay dooni si toos ah ugu dhacay derbi kusoo dumay siday xaqiijiday waxda dabdemiska ee dalkaasi brazil gudaana warkii duurnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaa igoon lageyntaa
wararka la haysaa hubsiimo u helidooda iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel